Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Maamulka Hirshabelle ayaa tabobar ku saabsan la qabsiga isbeddelka cimilada ku qabatay magaalada Jowhar. Tababarkan ayaa looga hadlayay sida bulshada ula qabsan karto isbeddelka cimilada waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle iyo qaar ka mid ah bulshada magaalada Jowhar. Axmed Suudi la taliyaha wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Hirshabelle ayaa ka warbixiyay tababarkan.
shirkan waxau daba socdaa shirar isdaba joog ah oo wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda hirshabelle oo baryahanba ii ka waday eh, dowladda hirshabelle eh, gaar ahaan degmada jowhar shirkan waxa waaye waa tababar En, waxaan u tababaraynaa en, maamulka degmada iyo shaqaalaha wasaaradaha iyo hay-adaha en, civil society-ga eh, qa- sidii loola qab ay ula qabsan lahaayeen isbeddelka cimilada Een, isbeddelka cimilada markii oo laga hadlaayo sababaha keeno waa waa carabta waxay dhahaan tagayur almanaaq Een, englishkana waa climate change soomaalina waa waa waa isbeddelka cimilada S- waxyaalaha keenana waxay tahay waa geedaha dhirta la jaraayo a horta saameynta ugu horeeya ay tahay Ee, qaaca badan oo hawada aadayo Een, eh, boqolkiiba sagaashan waxaa la dhihi karaa saameynta oo isbeddelka cimilada waxaa keeno eh, dhirta xaalufka dhirta xaalufka dhirta saa waxay ka imaataa in roobkina yaraado bacaadkina uu kaco sarkaca bacaadka marka een, insha allah tacaala tababarkaas waxaan u socdanaa muddo laba maalin ah kadib waxaan geli doonaa tababaro kale marwe sacdiye maxamed nuur wasiir dowlaha wasaaradda haweenka maamulka hirshabelle ayaa ka hadashay dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada dhibaatooyinka ak- een, maanta ka dhacay hirshabelle oo fatahaada ku saabsanay een, sidii loola qabsan lahay dhibaatooyinka ka imaan karo si looga hortegi karo waxyaabahaasoo dhan inaan maaragtay tababarkan aan uga faa'iidaysano ayay wasaaradda ay igu sharaftay inaan aan furo aaday ugu mahadsan yihiin deegaankeenana oo yahay deegaanka maaragtay mar walba ay kusoo noqoto fatahaada een, wacyigelintan ay noo keeneen een, een, iyo tababarkan wasaaradda waa inaan aad iyo aad uga faa'iidaysanaa wax weyn oo na saameynaya waaye ka haween ahaan webigaas duuf soo fataho haddii cudur yimaado waxay ugu ugu nugul haweenka iyo caruurta si kastaba magaalada jowhar ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee ay saameynta ku yeelato isbeddelka cimilada